kuryeed markiisu magaalada baydhabo handeri howlo shaqo wasiirka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya yuusuf maxamed aadan weliba uusu booqasho ka seeday haruntay wasaaradda shaqada arrimaha bulshada koonfur galbeeda soomaaliya wasiir yuusuf maxamed aadan iyo weliba haruntaha ka dhawaayay wasiirka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada koonfur galbeed wasiir ku-xigeenka wasaaradda iyo shaqaalaha wasaaradda weliba nuusu kormeeray xafiisyada shalduun ee wasaaradda kormeerka kuriyada wasiiradana kulan weeladay iyoona kuda duway horumaryaalka shaqaalaha dowladda federaalk soomaaliya iyoona sidoo kale kormeeriyey haruntulika bardawa farsamada gacanta ee magaalada baydhabo wasiirka wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada koonfur galbeed maxamed xasan fiqi oo kureen ku hadlay kulanka ayaa faahfaahay walyaabay lagu ka hadlay mudane wasiir marka ugu horeys waxaan ku leeyahay kusoo dhowow magaalada baydhabo magaaladaadii deegaankaagii marti kuma tihid runtii aadaan ugu faraxsannahay mudane wasiir maadaama aad wakti yar oo kooban ood shaqo u timid magaalada baydhabo aad suuragelisay inaad codsato inaad aragto wasaaraddii shaqadii arrimaha bulshada xarunteeda aad soo booqato aad iyo aadaan ugu faraxsannahay taasna waa anaga dhiirigelin ayay noo tahay mudane wasiir wasaaradda taad aragta waaye xafiisyadeeda kala duwan adigaa indhaha ku soo arko soo kormeeray waxaanan kaa sugaynaa runtii wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada inay kula shaqaysay diyaar u tahay in xiriirkiina uu fiicnaaday diyaar u tahay siyaasadda aad ku hagayso federaalka shaqada arrimaha bulshada teeda mid la mid inaan halkan ka fulino ayaad nagu tahay wasiir sidaa darteed wasiirow kusoo dhowow sidoo kale wasiirka wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya yuusuf maxamed aadan irnishay ku hadlay ujeedka guud ee kormeershay ee wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada koonfur galbeed ee soomaaliya runtii waxaa ugu weyn aan rabna waxay tahay horta maxaa dhanka xirfadaha waay annaga dadkeenna in wax la siiyey almost maxaa ee kumanaan saneeya waxay noqdeen dadkeena ay dependence ama maxaa ee wax siisma ay ku tiirsanada meeshayna waxay noqdeen aragtidoo dhan meeshay maxaa xoog la isku saaray laakiin annaga waxaa naga go-an tahay inaan maxaa dadka aan bedin aragtidooda oo awareness aan wacyigelintooda la xoojiyey si dadka iskooda ay u shaqaystaan fursada aaday u badan yihiin inkastoo nimankan kufaarta geesaha naga jiraan haddana waxaan awood u lehnay dadkeen inaan dhisna gudaha ku jiraan dhisna gudaha kuwa ku shaqgala inay shaqeeyaan kuwa gudaha u saamixi waayan inaan geyno wadamada malaa ee meelaha is leenahay malaa ee way ku shaqeyn karaan inaan geyno aan ka shaqeynaa wasaaradda maanta markaa arkan malaa xaruntii weyn oo tabet oo runtii aad dhisteen oo aad qalabayseen inkastoo mashruuc ku beesgaraysan haddana wax la taaban karay aheen in xarun ay soo saarta almost afar boqol oo qof oo ay soo saarto maybe lix bi gudaha lagu soo saaro ay shaqaystaan annaga deegaanadeena maala ee ma aha sidii la rabo ma xirfadaha soo kala duwan waxa kamid korontada oo kale iyo maala ee waxyaalaha farsamo u baahan aadan ugu hooseynaa marka xaruntaas oo waxay u agtigareynaya maala in koonfur galbeed oo dhan inay quudasay noqonaya maala dadkooda deegaamada u gudbaan marka waqtigaas maala xilligaas gortan gaarina waxay tahay marka annaga iswasqabsano oo aan is-ogolaano oo aan ogaano weignesskeenna waxaan si gaaran ugu boorinaa maala ee ganacsida soomaaliyeed khaasatan reer koonfur galbeed waxaan ku boorinaa inay malaa waddankooda ama deegaankooda ay maalgashtaan khaasatan xirfadaha markii dadka la maalgeliyo xirfadaha laga dhisa waxaan awood u leenahay inaan annagana isku filnaano oo aanan u baahnayn maala dad kale aan u baahnayn wasiir waa mahadsan tahay dowlad goboleeda koowaad oo ka dhinkan kuwa kalean si hoosaan u gali doonaa ma noqon doona mid maala keliya wasiiro kulma ma noqon doona waxay noqon doonaa wasaarad to wasaarad oo hal laga dhigo oo si hoosa la wadaga marka wasiir aadaan mahadsan tahay adiga tiimkaa sharafi karaamaad leedihiin